Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay munaasabad lagu daahfurayay nidaamka casriga ah ee isku xidha loo-shaqeeyaha iyo shaqo-doonka. Munaasabaddan waxaa ka soo qaybgalay Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, wasiirro kale, xildhibaano, madax ka socotay hay'adaha caalamka, iyo mas'uuliyiin kale. Nidaamkan cusub ayaa wax badan ka beddeli doona habka shaqo-raadinta iyo shaqaalaysiinta, isagoo fududeyn doona isku xirka loo-shaqeeyaha iyo shaqo-doonka, horna u qaadi doona horumarinta suuqa shaqada ee Soomaaliya. Agaasimaha shaqo-abuurka ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Sakariya Cabdi, ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijkan.
Inaan barnaamijkan maanta aan daahfurayno oo Somali National Job Portal inaan nala aragtaan inaan dhalinyarada u keennay barnaamij aan fici doono oo meesha waxaan ka saari rabnaa yacni brokerka ama dalaalka kaga dhex jiray inay shaqo helaan ama inay fursad helaan ayadoo nala fadhiya maanta wasiirka dhalinyarada iyo wasiirka shaqadaba waxa aan maaragtay ku faraxsannahay tinkeyga iyo anigaba inaan juhdiga gelinay si loo hela portal oo government oland ah oo aan markaas private ahayn sababaha nagu kalifana wax ka mid ahayd waxaa aragnay cillado badan oo marka ay rabaan inay shaqo codsadaan aniga Wasiirro, xildhibaano, iyo mas'uuliyiin kale oo goobta hadallo ka jeediyey ayaa ku dheeraaday muhiimadda nidaamkan uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed.
runtii waa wax u baahan in la soo dhoweeyo waan ammaanaynaa dhammaan intii horey isugu hawshay in barnaamijkan oo kalenta ay samayso laakiin barnaamijkan waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu muhiim u yahay inuu yahay barnaamij ay dowladdu maamulayso oo dowladdu ay gacanta ku hayso gaar ahaan marka ay timaado waxa la dhaho daatada ama privacyga dadka muwaadiniinta qofka shaqada doonaayo privacygiisa in la ilaaliyo xogtiisa aqoontiisa iyo cidda uu ka doonayo ayna noqoto wax free ah oo aan musuq maasuq ku jirin oo ay mixnad ku dheehan tahay oo qofkaaseeto lagu dooranayo ama uu wax ku raadinayo meritkiisu wax ku raadinayo platformkan waa platform uun araajyada lagu gudbisanayo marka waxaan rabaa wasaaradda inaan ku dhiirageliyo inuu noqdo platformkan platform oo government own inuu yahay wax wasaaradda mataqaana dowladda ay leedahay inuu noqdo oo macluumaadka meesha la marinayo runtii macluumaad dowladda ay verify gareyso mataqaana xogtiisa laga baarantegay inuu noqdo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan yuusuf maxamed aadan ayaa dhankiisa ka hadlay xukuumaddan dan qaranna waxa u qorshay shanta sano soo saartan u qorshaysan in maadaama shaqo la-aanta ay heerka ay gaarsi tahay boqolkiiba soddon ay tahay waxaa rabnaa inaan five percent inaan hoos u dhignaal raba haddii shaqo la-aanta five hoos loo dhigi rabo waxay u baahan tahay systemka ama mala qaabka mala shaqo la-aanta hoos loo dhigi karo waa in loo dejiyaa system taasaa keentay in wasaaradda ay isku tacluujisa ay systemka ay dhisa wasaaradda shaqada waxay u diyaar tahay inay mala ay naga go-an tahay runtii ilaahan waxaan ka baryayn noo fududeey waxaa naga go-an tahay ma aha af soomaali naga maahna waa ficil ay naga tahay qof kastoo shaqaaleha waxaan rabnaa ama dhallinyaraha waxaan rabnaa inuusan ku noolaan rabnaa shaqa la-aan shaqa la-aanta waa dulli shaqa la-aantu waa mala sharaf darro waay shaqa la-aanta waa cudur waay shaqa la-aanta waxay u hiilanaysaa nimankan kufaarta khawaarijta inay dhallinyaradeena mala ay u noqdaan mala ee gabaad ama ay isticmaalaan laakiin waxay naga go-an inta aan joogno waxay naga go-an tahay inaan mala ka dhabayna ilaahayna waxaan ka baryay inuu noo fududeey